eedeysanayaashan oo kale ah shan qof oo u dhashay dalka bakistan oo sida la sheegay ka mid a shaqaalaha mashruuca imaaraadku ka wada berber ah gaar ahaan dhismaha saldhigga militari iyo hal qof oo somalilan u dhashay ayaa wasaaradda deegaanku sheegtay in lagu qabtay ugaarsi sharci darro ah kaasoo ay ka ugaarsanayeen qaar ka mid a ugaadha deegaanadaasi mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo warbaahinta wakhtiyo kala duwan la hadlay ayaa sheegay in eedeysanayaashani lagu qabtay raaqda laba ka mida ugaadhi ay ugaadhsanayeen oo deero ahayd iyo sidoo kale gaadiidkii falkaasi ay ku fuliyeen inkastoo eedeysanayaashani la xidhay muddo toban maalmood ah ka hor haddana markii maxkamadda la hor keenay ayay maxkamaddu xukun ku riday saddex ka mid a eedeysanayaashan oo midkood somalilan u dhashay ayay maxkamaddu sheegtay in xorriyaddooda loo soo celiyo halka saddex qof oo kale oo ka mid a xubnaha bakistan u dhashay ee kiiskani ku eedeysan ayana ku xukuntay midkiiba afar kun oo dollar oo ganaaxa hase haatee wasaaradda deegaanka ayaa sheegtay in xukunkaasi ay raxfaan ka qaateen islamarkaana aanay ku qancin geesta kale waxaayana jiray laba gaadhi oo la sheegay inay eedeysanayaashu falkani ugaadhsiga ah ku fuliyeen kuwaas ay wasaaraddu ku doodayso in dowladdu la wareegto muddooyinkii u dambeeyey waxaa maxkamadaha somalilan ka socday kiisas la xidhiidha ugaarsi sharci darra ah iyo sidoo kale ka ganacsiga xayawaanka qaarkood sida diinka oo wakhtiyo kala duwan dad kala duwan loogu xukumay xadhig iyo ganaax magaalada hargeysa iyo sidoo kale ka ganacsiga harimacadka oo toddobaadkii hore ay maxkamadda degmada hargeysa iyana xukun mid saddex sanno ah iyo ganax lacageed ugu riday eedeysanayaashii kiiskaasi barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa